iyo ersoy maay bakaarkii qalabka dhismeeda almuhiro maarnamey bombay dhowaa daydhabakiyaala danteew ijeegu habaabaanikijeeyin maay maytu beenu maarnayso oo magaajiga qoran
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيستيال همين فايلة كلنتا فايلة كدا ودا برنامج كلنك ورسان وهمين كجماعة وهمين والبسين كدقون ساسان إذا عد ورسان إمغالة بيداو مدل كرا وهمين كجماعة همين ما أربعة وقميسني أكلا تارغني أكباغنت وهمين ما قميسة وجمعني أكلا تارغني أكباغنت تمية لمدة بلوكو وسنة لمدة كنتمية تضبطة qodobada barnaamijka kulanku warsan oo dhammaadu isinka dheega doontaan un inaysiinka hayna weliba markaasay ku mid aha kulankii khamiislaha ee golaha wasiirrada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geega kuwaalidan magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba markaasay lunku hadalay arrimo dhooreeyo markaasay ku mid ayin ammaanka abaaro iyo weliba guuli markaasay u sudeeri guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari barnaamijka kulanku warsan yaa ka dheega doontaan mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya usoonkoray kusumaha madaxweynaha maxamed xasan fiqi waana wasiirka beero ee waraabka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada xildhibaanada oo markaasay farin iyo ondiran oo markaasi iyo ka taagarayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari barnaamijka kulanku warsan iyo markaas ka dheega doontaa untiinku guda jarna kulankaas oo lanku hadlaaye taageerada jawaare abaaro iyo weliba ammaanka koonfur galbeed soomaaliya saasaatoo barnaamij kulanku warsan oo dhammaada untiinku guda jarna waliba markaasay isinka dheega doontana kulan iyo welidan ganacsatada magaalada baydhaba iyo weliba markaasay lanku hadlay sidii laka taageeri lahaa islamarkaasayna gurmad laka deersii lahay dadka dhibaataysan ee hadeeraha magaalada baydhaba haddaba ganacsadaas ganacsatadaasay haaneewo magaasho may leere maysee deersii doonaan iyo markaasay magaashooyin guddiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka baay barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheegi doontaa mas-uuliyiinta oo kulankaas ku hadali saasaatoo barnaamijka kulanku warsan oo dhammaada untii guda jarna akhyaare weliba markaasay isinka dheegi doontana kulan laga taageerayo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda soomaaliya ee brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo weliba markaasi usugeey kudhiyayo gudaha magaalada baydhabo haddaba kulankaasay ah qaban qaabi mayse markaasay ilanku hadlaayo taageerada sahel hamuuji guddoomiyaha baarlamaanka ee jawaarey oo afartan sana hadareerta labada kun iyo labaatanka ilaa markaasi xilligan uu sahay doona guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya barnaamij kulanku warsan iyo ka dheegi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan isla qodobkaasay weliba isin dheegi doontana haana ku tirsan shacabka ku nool gudaha magaalada baydhabo iyo weliba markaase iyo fikir iyo kadhiibdeena una markaasay fakusbaba ka ururini sida markaase iyo aan argahayaan guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed waa brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaare oo markaas marlamaad usa guddoonka baarlamaanka usa kanagdi barnaamij kulanku warsan iyo ka dheegi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan saas haatoo barnaamijka kulanku warsan khiyaare oo kaintiga kuda jarna weliba markaase isinka dheegi doontana weliba sii koraha ee khasaaraha qaraxii markaas kudhiya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qaraxaase ay jeysidii aysalin jeysidii mayse markaasay khasaare ee usa dhali weliba mayse u saameyn kuwalidi bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheegi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan saasaatoo barnaamijka kulanku warsan oo dhammaadun intiinka guda jarna akhyaaray weliba markaasay isinka dheegi doontana weliba geegla dhammaystiray lamadii ku xigeen ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyadoo markaasay maalinta shalay ee la doorday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari londoordi iyo haddana geega weliba markaasay magaalada muqdisho ku dhiiday doorashadii owl markaasay la ku doordaaye lamadiisa gola ama lamadiisa ku xigeena barnaamijka kulanku warsan iyo oo nimaadanka dheega doontaan guddoomiyaalkaas oo markaas la doordee saasaato barnaamijka kulanka warsan oo nimaada intiinu guda jarna weliba markaasay isinka dheega doontana jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya weliba ayaa ku hadallay abaarta ku jirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waraysi dheeriya markaasay isin ku hayna jaaliyadda kujeedda koonfur galbeed soomaaliya ee mayse markaasay aan arag aan dhibaatada ku jirta koonfur galbeed soomaaliya ee inahano markaasay gurmada deersii doona dadka ka dhibaataysan magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheega doontaan axmed cabdi aadan oo markaas ku mid ay dadka koonfur galbeed kujeeda isla markaasayna waddamada bannaanka ay jiraan saasaatoo barnaamij kulanku warsan oo nimada intiinku kudi jarna akhyaaray weliba markaasay isinka dheega doontana madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele weliba markaasay rajo faylo ku muujiyey xaaladda dalka soomaaliya iyo weliba doorashada ee ku dararta gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheega doontaan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo armoos weliba armo kale u qusay dalka soomaaliya isu ku hadale qodobadaas iyo qodobo kaleda iyo barnaamijka kulanka warsan oo namaadunka dheega doontaan barnaamijka walibaa siin saare isla markaasayna intaas siin kujeediyahay anoo saaxiibkiin siida cali muuse maxamed deera saalax cali qays iyo barnaamijka kulanka warsan ama saalax maxamed cali qays iyo barnaamijka kulanka warsan oo namaadan in farsameeyahaya taageeradii weliba dhugunsada wedhinigii mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waa tahay dhegaystayaal mar kale kulanto fayliya hawada siin kulanna barnaamij kulanka warsan iyo gudgalaana qodobkan ka horreeyay weliba markaasi usin inagdaya shirkii caadiga ah ee golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwalada ayan xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba geegalan ku hadalay dhowr qodobood oo yoon ku horeeyaan ammaanka abaaro iyo weliba taageeradan mawjow brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari kulanka waliba markaasay shir guddoomiyahay kusmaha madaxweynaha waan ee wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan fiqe weliba waliba ku qayb galay sida caadiga ee wasiiro xildhibaano guddoomiyaalka gobolkii weliba kan degmada kaas oo lan ku hadlaaye sida markaasay war lan ku qabadlaaye ammaanka gudaha waa ama ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidii lansamata biilahay ama dhibka lanku qaadalaaye shacabka hadeeraha magaalada baydhabo gaar ahaan han markaasay bogtaale ee weliba han koonfur galbeed soomaaliya deegaanada ku sugayin iyo weliba taageerada lan muujiyaaye guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey oo markaas afarta sano kale haddaa dareerta londoordi guddoomiyaha baarlamaanka shirka kureed waliba markaasay saxaafadda la hadalay inka horeentii wasiirka beero iyo waraabka ee dowlad goboodka koonfur galbeed waa wasiirka xanaanada xoolo dhirtiyo daaqa madownuno maxamed saasaatoo waliba meelo ku hadlay kusmaha madaxweynaha waliba markaasay uusa ku hadalay shirkaasi weliba walyaaban ku muhiimsanaayeen
maanta waxaan halkaan usoo istaagnay tala ka soo baxday golaha wasiirada iyo madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed oo ku wajahan isbeddelka siyaasadeed ee soo socda guud ahaan iyo gaar ahaan doorashadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho oo loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed ee afartii sano soo socoto guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaarey taasoo runtii shacbiga iyo dowlad goboleed koonfur galbeedba u soo dhoweeyeen si kal iyo laab ah ay kuna ammaaneen guddiga doorashada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed sida ay u guteen waajibaadkoodii dastuuriga ahaa
shirkaani maanta maalintii khamiistaa ahayd shirkeenna caadiga ah ee golaha wasiirada ayaan micnaha yeelanay shirka golaha wasiirada saddex qodob aan uga hadlaynay ammaanka maamulka koonfur galbeed guud ahaan arrimaha abaaraha meesha ay noo marayaan iyo taageeridda ee guddoonka cusub ee baarlamaanka oo shalay ka dhacday magaalada muqdisho saddexdaa arrin ayaan uga hadalnay ee runtii arrimaha abaaraha ee taakulaynta iyo taageeridda ee baarlamaanka ee koonfur galbeed dadka laga doortay hore ayaan baaq ugu jeedinay waxaan u jeedinaya inay shacabkooda soo fiiriyaan ayna la soo xidhiidhaan guddiga aan u magacaabnay abaaraha ee ka dhisan magaalada baydhabo ee si gobollada dalka aan u gaarsiino wixii baahi ah midda kaloo labaad waxaan ka hadlaynaa xagga ammaanka shacabka waxaan ka codsanaynaa ee ammaanka maamullada dhulka uu ka taliyoo dhanba ha noqdaan guddoomiyaasha gobollada ama degmooyinka inay adkeeyaan ammaanka kuna dadaalaan la dagaalanka ee nimanka cadowga ah ee al-shabaab ee aysan noqonin ee micnaha miday isdhigtaan wakhtiga doorashadu aad bay uga faa'iidaysanayaan waxaan markaa faraynaa golaha wasiiradu isla qaatay in guddiga ammaanka ee heer maamul goboleed inay laga bilaabo maanta dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo howlgalkooda la sii adkeeyo si amniga loo adkeeyo cadowgaas looga hortago inta aan la gaarin doorashada madaxweynaha midda kaloo saddexaad waxaan golaha wasiiradu maanta ay go'aansadeen oo si buuxo ay isugu wada raaceen in la taageero doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd ee lagu doortay guddoonka cusub oo ahaa markii hore guddoomiyihii hore ee baarlamaanka haddana loo doortay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo saaxiibadii la tartamay oo aan odhan karo dhammaantoodba waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed waxaan leeyahay muxuu ahaa waa magaca golaha wasiirada wuxuu isla qaatay in arrintaas la taageero lana garab istaago guddoonka cusubna aan ugu boogaadinno hawsha culus ee hortaallo inuu u guto si daacadnimo ah iyo oo danta dalkay dadka ay ku jirto waxaanan rajaynaynaa insha allahu kariim doorashada madaxweynaha ee dhici doonta iyo guddoonka maanta dhammaystirmi doona oo ah guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad markay dhammaystirmaan kolley waxaa loo diyaargaroobi doonaa muxuu ahaa doorashada madaxweynaha marka cidda guddoomiyaha koowaad ku soo baxdana waa ugu hambalaynaynaa doorashada hadda socota kan labaad qolada ku soo baxdan waa ugu hambalyaynaynaa oo waa sii horumarsanaynaa insha allahu kariim cidda madaxweynaha noqonaysa markaa goliha baarlamaanka soomaaliya u taallaa inay xushaan dad qof samata bixin karo dalka kan iyo dadkaani dhibaatada jirta iyo abaarahan iyo wakhti adag maadaama lagu jiro inay fiiriyaan yaa awood u leh oo samata bixin kara codka ayagaa haysta ayaga cidday u hiiliyaan ayay shacabka micnaha ay taageeri doonaan sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa guddoonka cusub doorashada soo socoto ayagan ilaahay inuu u fududeeyo waxaan rabaa halkaan inaan uga hambalyo oga jeedinno haddaan nahay golaha wasiirada arrinta ku saabsan guddigii doorashada ee uu guddoomiyugu ahaa odayga waay aragga ah cismaan cilmi boqorre iyo guddoomiyihii guddiga doorashada master bayle iyo tiimkii la shaqaynayey sidii wanaagsaneed ay hooshi shalay u guteen waxaan kaloo ammaan u jeedinaynaa ciidamada ammaanka sugayey dhammaan micnaha hawshaa shirkasay u socotay siday ku dhammaatay sidaa darteed waxaan leenahay guddoonka baarlamaanka hambalyo waxaan leenahay doorashada maanta dhici doon dad ku guulaysta hambalyo madaxweyne cusub oo dadkan dalkaan anfacana waxaan ka sugaynaa mudanayaasha baarlamaanka hadduu ilaahay raalli ka noqdo go'aankuna ma aha go'aan shakhsiyeed waa go'aanka golaha fulinta ee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ay qaateen waa mahadsan
wasiirka xanaanada xoolo dhirtiyo daaqa koonfur galbeed mudownuuna maxamed iyo weliba kusmaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan faqi iyo weliba waliba markaasi iyo ku hadlaayeena dhowr siyaabadood iyo markaasi dhammaystiran kulanka khamiislaha ee golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya abaarta ammaanka deegaanada koonfur galbeed iyo weliba taageero la muujiyo guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari weli barnaamijka kulanka warsan iyo akhyaari guda jarna qeebayo hora
carwo by iftaar eelmadara intii roogdana markaato ah aana isgooshan eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nur badana arwiya ugaashona arwo by istaaro arwo kacajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kaleeba aynoolanka daarna iditiya hooba adaroogsta cumaani abuudabay war adaroogdula iska aalata carwa baa istaaru lambu li aanshago usiday ardii aanshago aroosay oona biiko gooyey hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaadsa anku adeeg walaal arwo by istaar tirka gordaawa ammaantaa daliiliyeeye carwa baa istaara adduunka addoon dhex yaalla war aflaylaaka koobu kormee ariir ilan wiin culmi ii aamdhatiyo ha agalkaada amadooha iila araga way baa kale cajaa'iblee carwa baa istaarka aragaasana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta qibla ishal boodow hatina has aruuriyaayo carwa baa istaar ha qoraw war horla aragii ma'ee anii baa la yaabay isiinnaha iila araga ariir ilan wiin dhatiyo ayinkan waybuwaa carwo baystaar carwa baistar mayba ka taale nawaaxiga faridoodka ee magaalada baydhaba garaangna sarti dheer ee baistar walaay faahfaahintaasi dheerna mayba kula xiriiri kortana teleefon nambarada shale ibirli hal shan konton iyo toddoba tuma iyo toddoba ibir lama ama teleefon kale ee nambar sheey ibirli hal shan konton iyo siyeed afarti lama toddobaatan iyo lihatan horan deer carwada baistar
qayb hore barnaamijka ku guda jarnay akhyaare qodobkiiga barnaamijkuna uu ka qaadaana weliba markaasi uusan nagadaya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa gabagabeeyeen doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliyeed weliba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dalka faarax sheekh cabdiqaadir oo lagu guulaysadii ama lagu adkaaday korsiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka yo weliba uuse xildhibaanada waya xildhibaanada la hadale walina markaasi uuse kumaadnagay qaabka markaasi iyo taageran iyo weliba sida iyo codsho insiyan
oo aan la istiijiidaynin ay dalkeenna ka dhacdo golaheenna ka dhacdo dad soomaaliyeed oo akhyaara oo weliba gabdho iyo wiilaba ah ay maamulaan waxaa weeye guul aan doonayay inaan ku faanno dhammaanteen anigana farxad aad iyo aad u weyn ayay ii tahay middii shalay iyo midda maantaba waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan akhyaartii iyo asxaabtii igu dhiirigelisay amaba ka shaqaysay inaan tartamo oo aan u tartamo xilka guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaan u mahadcelinayaa intii taageerada badan ila taagnayd oo habeenno badan u soo jeeday oo sugaysay maanta oo kaleeto iyo farxaddan iyo wanaaggan inuu ka dhaco intii codka i siisay intii i taageer intii waxay la qabatay oo dhan waxay iga mudan yihiin mahad iyo ammaan iyo kalsooni aad iyo aad ee u weyn sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa inta aniga aan codka isiinin laakiin aad iyo aad ugu dadaashay inaana codka iga fogaanin oo islaxlaxaafadda leelageeye base waxaan aad iyo aad u rajaynayaa haddii aan tala hayay haddii aan qsho hayay haddii aan fikir hayay haddii aan awood hayay awood oo dhan waxa ay u taallaa oo aan aan aan aan u bandhigaa wixii ay u arkaan inay munaasab yihiin inay ka faa'iidaystaan dunka cusub ee baarlamaanka wixii aan sheegayo waxaabaan qaban doonaa iyo waxaasaan yeeli doonaa intiiba weli sidii ayay diyaar igu yihiin ayay diyaar idinku yihiin dhammaantiin ma doonayo in aan wakti badan idinka saado laakiin markaan wiiggii hore meeshan soo istaagay waxaan ka sheekeeyey sheekadii hooyaday iyo dadadaarankeedii marka at least maanta daaranka aabbahay ayaan doonayaa inaan idiin sheego aabbahay wuxuu yidhi haddaad markaa ordayso gadaal ha fiirinin buu dhah marka waxaan dhahay anigu maba orotama inta ba waa maxay gadaal ha fiirinin wuxuu dhahay qof wax kaa sheegay iyo qofka xumeeyey marnaha qaar goosanayn waxaan aad iyo aad u raj waxaan doonayaa hortiinna in qof allaale kii wax iga sheegay noocuu doona ha ahaado oo soomaali ah oo soomaali ah oo cafis yahay wax dhibaatana aysan naga dhexayn adduunkan aan loo qabsanayn aakharana aan loo qabsanayn waxaana raajaynayaa waddankeenna horumartan ka ballaaran iyo ka baaxawgeyn inaynu gano mar kale waxaan u hambalyaynayaa walaalkay iyo saaxiibkay cabdiweli sheekh ibraahim mawdey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aad baa u mahadsantihin
kaasee weli bahay faarax sheekh cabdiqaadir oo usolow guulaysadii kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabku islamarkaasi inuu isla hadlaya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya saasaato weliba markaasay guddoomiye ku-xigeenka koowaad markaasuu guulaysay cabdiweli maxamed ibraahim muudeeye oo markaasi uu sookumadaya xildhibaanada markaasa ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
aniga hadal badan ma qabo waxaan u mahad celinayaa guddoonka kumeel gaarka iyo guddigii qabanqaabada doorashada guddoomiyihiisii iyo dhammaan xubnaha oo dhan oo qiimahan iyo wanaaggan doorashada aan hadda noo dhammaaday ka shaqeeyey aadaan ugu mahad celinayaa dadaalka iyo juhdiga ay geliyeen waxaa kaloo u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ee qiimaha badan ee codkooda sida wanaagsan u agaasimay ayagana waa u mahad celinayaa waxaan rabaa markainaan u sheego sabade ninkii guulaystay iyo ninkii aan guulaysanin waa wada guulaysanine lama kala guulaysanin marka waxaan leenahay waa wada guulaysanay lama kala guulaysanin shaqadan insha allahu horan u wadi doonnaa waa la daalan yahay
mahad cabdallah cawad yaa noqday mar kale guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka dalka kureeda markii uusa ku adkaaday cabdiqaadir bakdaadi wali markaasay geega haytay tooloolan adag iyo iska jareen guddoomiye ku-xigeenka koowaad wilibkan lamaad markaasay iyoon tartamayan musharaxiin eedan tar badan hadiba ko mahad cabdallah cawad ousa mar kaleed noqday guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka dalka soomaaliya ousa mahad nagow xildhibaanadii dooratay
guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka ee musharaxiinta sharafta leh guud ahaan xubnaha golaha shacabka ee marti sharafka kale oo ay jenaraaladii taliyaasha ciidamada qalabka sida ahaa ay ka mid yihiin iyo senataro aqalka sare ah iyo siyaasiyiin kale bahda warbaahinta xorta ah iyo tan dawliga ah dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa dabadeed mudana guddoomiye shalay iyo maanta waxa dhacay doorasho waa ka badnayd waxa weeye waa waaba la daalay ma sidanaa doorasho madaxweyne degdeg lagu gelaya arbaa xoogaha loo nasta waxa weeye xildhibaanada sharafta leh inta weli inta iyadii hore kolleegiska iyaga ahaa waa isnaqaanaayo waxa weeye waa haddii laysiro gelgelayeyna xoogaha canaan ah iyo intii hore faraska orodka ha ka sii badiyo ayay ahayd laakiin xildhibaanada cusub oo da'yarta u badan xisaabtan bay la yimaadeen aanu ku dooranne maxaan kugu doorannaa bay la yimaadeen su-aale aan weliga nala weydiin jirin war ma asakaaya doorataan imika qofun baa dooran waxa weeye yacni dad runtii firfircoon ayaa baarlamaanka ku soo biiray oo aan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay jawaabaha yacni wanaagsani ma ahee su-aalaha ayaa ka muhiimsan marka aad baa laysku su-aalay yacni himilada aan hiigsanayno ayaana la su-aalay sida aan yacni khaladaad horay u jiri jiray waxa weeye waa runtii waa la yska canaantay waxaa la yidhahdaa constructive criticism marka wixii toostoosin ahna waa qaadannay inaan doorkan ka sii ficnaanaynaan rajaynaynaa walaalkay wasiir cabdiqaadir ayaana sheegayoo waxa weeye dib in naloo soo doortay saaxiibka iyaga kale ayaa runtii jeylaani ma lasoo dooranoo waa ka xunnahay laakiinse ninkii isaga kasii horreeyaa lasoo doortay cabdiweli muude nin cusub ma aha guddoomiye ku-xigeenkii koowaad weeyaan ee aanu xilka kala wareegnay weeye isagii baan dib usoo dooranay marka waa nala mid waa qof horay guddoon u ahaayoo dib loo siiyey kalsooni marka waa soo dhowaynaynaa walaalkeen waxaana ballan qaadaynaa maadaama aan labada waxa weeye guddoomiyaha iyo anigu aan dib usoo noqonnay inaan soo dhoweyno doorkii uu guddoonkii hore ama guddoomiye ku-xigeenka koowaadee hore uu ku jiray ee midaysnaana in aan golaha ku hagi doonaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala warka warka badin maayo waxa weeye mahad ballaaran baan idiin soo jeedinayaa dhammaantiin wixii talo ah iyo wixii maaragtay qorsho ah intaba waxay noqon doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo villa hargeysa iyo casho sharaf iyo iyadoo si furfuran loo sheekaysta hadda si formal ah baa loo sheekaysanayaa si furfuran baan u sheekaysan doonnaa maadaama imtixaankii laga soo baxay waxa weeye xoogaha nasasho ah iyo xoogaha sheeko ah baa jiri doonta aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu baarlamaanku ha noolaado
meel walba isiroogtaan weliba un hawada siinkulana akhyaara ee hamiin fayle kulanto fayle weli qeybee hore ee barnaamijka kulanka warsan iyo dhuguunsahaytan raadiyaha warsanna kula darartan qodobkii iyo barnaamijkuna qaadaana oonimaadan weliba markaasi isnagadaya baydhabo geeg weliba markaasay ku dareeray kulan markaas lakataagerow guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jabaari kaasoo qaban qaabeen golaha aqoon-yahanada walgorodka odayaalka iyo weliba bulshada kale qeybo sheekanool gudaha magaalada baydhabo kulankaasi brofesor maxamed sheekh cusmaan jabaari lakataageray siyaasaatow mikrofonka warsan radio weliba geeg la dhex qaadnay aana ku tirsan shacabka magaalada baydhabo islamarkaasayna aragtidiyo yaa walaa ku weydiinay warbixin arrintaas ka saabsan weliba markaas nihaaya mukhtaar sheekh aadan dalmar
abaabuleen bulshooda shicibka ee elaka taageeraayo guulo marlabaad usudeeri maxamed sheekh cusmaan jawaari oo haytay goboshada xilka guddoominimada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo geeka kudhii gudo beledkun baydhabo kulunka maybaha ku qiib galaya xubno ku tirsan dhammaan qiiboo shalgadiisan ee bulshada walgorodka odayaal dhaqameedka iniskooyka dhallinyarada iyo hanraabta doctor fawsi cabdinuur oo haya afayka golo walgorodka koonfur galbeed oo ku hadalay kulankaasya sheegay inuu eed handhawaayaan guulu usudeeri maxamed sheekh cusmaan jawaari taasoo usuditoorka ka sheegay iniyo eto guul usukadeeri guddoomiyaha baarlamaanka maamul faylahaanti ususuubiyi muddadii afarta sana hayti ee usahaayay guddoomiyaha baarlamaankai la dhisay lamaada kuntum iyo lamaadii guddoonka baarlamaanka ama guddoonka shacbiga soomaaliyeed oo shalay usondoradi mudane profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari run ahaantii shalay doorashada xamar ku dheeri runtii mid oo gelyaa sameece mahaytyiridiil balka ogayne ilaahay kusakow wal ogaayey maxamed sheekh cusmaan jawaari hoob u sameeyey lasakasafada soomaali in iyo ogolo oo dhan marka marka run ahaantii aan walyar mayfaday ku tafsiiliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ummado soomaaliyeed himiladii iyo fadahaasi deersiyey ama ma deersina sida walgorodka ama aqoon-yahanada iyo ndaraasayaayan wal ku sheega fade munaasabada tan maxamed sheekh cusmaan jawaari runtii mahayna sida shacbiga soomaaliyeed qaarshay usafadow in la sahaysado la sajiido laka dagaalama four point five beelay haanga fadahaase haangoobna ninsuubiyaana walba ma suurtagalow nan leh mahayna nan ummado soomaaliyeed may fadahaasa ingiyo deertohay runtii profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari guulla afartan sano hata shaksiyan iyo golihii shacabka soomaaliyeed oo afartaas sana la hogaamiyahayba guulo iyo deereen way ku mideh in wadankan u saheli mustaqbalka jiilka dhallinyarada ha dareerto sharci iyo kala dambeyn iyo shuruucyo la dhiki wadankan oo la kahagaw kulanka oo laga taageeraya guddoomiyaha baarlamaanka tubnaad ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari maybaa kaloo ku hadalay odayaal dhaqameed ku tirsan golo malaaqee koonfur galbeed soomaaliya hanaso yono idsho kabeerayaan taageeradii on hayaan guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ini isu markaraha ka nagada jagadaas
sheekh jawaari yartanka hambaliye hambaliye hambaliye hambaliye lahaa gudoomiyaha baarlamaanka sheekh cusmaan jawaari yartanka hambaliye
baydhabo dhammaantiyo walib waa maamulka koonfur galbeed dadkaasi ku noogi dhammaantiyo walib waa boqoltomiya afartanka salaame dadkaanu ku tabin waliba waa hadalil maagmaka jara maagmasin ku tabna hooyooyinka si sharafta leh aan ku dhiib gali xafladan laka taagaraw professor maxamed sheekh cismaan jawaari iyagan iskaga kooya xafladan iyadana aan taageraan taageero bay taageeraane boqol tuman iyo afarta salaangana salaamana taageere oo waliba waa dhammaan soomaaliya oo dhan may baaban sheegane anigeenka laanki fuusadabadaku boxon buyleri fuusadabadaku boxon laanki buyleri waliba waa geenka buyowsha kadhiboode soomaaliya may baaba sidan weeldatay inilan dhammayste iyo qabiyatarle ingihir galbeed anoo ka hadalow magaca koonfur galbeed dhammaan sideed gobol way baaba sii sheegay soomaali weyn meelba roogda hambalyo hambalyo hambalyo ana khudbo dheer mankana xafladda ayraay ma jara maamulka koonfur galbeed wasiirka amniga koonfur galbeed dowladda dhexe xildhibaanada koonfur galbeed dhammaantii may ku codsadaane ganacsadaha weyn oo looka hirin xamar shacabka lakaga yidhidow gobolada banaadir iyo nayto central soomaaliya ahayd ani laiskuga yidhida mae saddex suurka gorow labaatan iyo afar saca guriyadda gobkanti maxkamad laha saarwo waliba waa labaatan berka dhawaada hirinyi waa ganacsado weyn oo ah muwaadinka- muwaadiniinta koonfur galbeed kumada may baaba wasiirka amniga koonfur galbeed dowladda dhexe taliyaha ciidanka booliska soomaaliya dhammaantiyo lankaas waliba waa haddii dembiliyaan ini koonfur galbeed laanwareeji dembiyey lakadaada koonfur galbeed maxkamadi lena maamula lena dowlad goboleed state jaro ena waliba waa taasna may baaba farminga leta mas-uuliinta hore anan cari baabay magaajo anan tunku sheeg anta eeyi oo kumeelgaare ana kumeelgaarkaas way buahan noo saacido fadaan ani una kubana asana way buahan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh to kumid ah hanraabti meelaha ku qiibgali oo matalaasi hanraabta koonfur galbeed iyo madalaasmayba ku sheegday hanraab han iniyo eedanka faraxsanyiin hanagadowka gudoomiyoogii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo intaas ka darti iniyo eed handhow ayaan gudoomiyaaga ini isu markale xilkun qabado hadhawaaw hadhawaaw hadhawaaw maykiin sheegay nan wallanka aragna may dooradaaw nan hi- hogaanshay faylahaynena may dooradaaw dalaalay hoob la fadaaw maroor ila doorado fadi dalaalay mi ihiidi aqoonyahan aata maadaama codka shacabkan teeginta ka taageerni uno ana aweeka koonfur galbeed ama shicibka koonfur galbeed kow hogaanka ha noolaada ha noolaado hogaanka ha noola ha noolaado way kullanaa haweenka koonfur galbeed tumancaafidodu taageero weyna kiinhaayeen haka dhawaaw koonfur galbeed hawaansho iyo ku wada salaamaya anoon ahaa codyo ka hadalow borboris maxamed usmaan jawaari maykii sheegane unoo haween eh unoo ka taageerni sinin taageernati inani muujido baangna markun koray hili oo kiinana haweenka soomaaliyeed dhidhiil magaadlaaya haweenka soomaaliyeed waa eega daado haweenka soomaaliyeed waa eega daado oo damacsadan hadalkuma jabooyaan wanguruweeniyaashan aashiisamaa noqdaan may sheegay jawaari hili hoon imbeedi gacmoona ayti haddana ma imbaanayni saraniingaada may badaanay iskoolka ardayda dhikadaas haweenkee ini ada kor ku ogaata ardayda ini ad saran gaada markasta aqoon-yahanada ini ada si sharafle cadaaladiyo ini ada ku gudi heli hoombeed maykiin sheegay ciidamada qalabka sida ini ada si firgooni adan lahaata haddii ciidan aan lahaada lahan wadanku walba yimaadee maykiin sheegay nabadgelyadu waa dadka daafacayaan dad ku daafacayaan mayba sidoo kale doorashada marlamaad landooradii guddoomiyaha baarlamaanka tubnaad ee dowlada federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari intaan dhawaayay dadweynaha kanool beledkum bay dhow ahaana soo dareenj oo kidhii bideenka ay aruuriyowyaha makarafoonka la dhamartay idaacadda warsan gudaha beledkum bay dhow بسم الله الرحمن الرحيم آه، أنا مغايل يرهو إذن اليوم يو آه، دور الشيء قدوميها برلمانك الصومالي شهد دور إذن كفر السنة آه، وأن إذا هنرواي من رجعنا إن شاء الله تعالى فرت سنة دريرت أنتمي لرئيس آه، إسبدل منصوب دون بروفيسور جواري وأنا كفر رجعنا آه، مدحوينها هدرير ومن رجعنا تسكعب دون رجعنا وأن إذا كفر السنة آه، ورسلنا إذا ما سنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ciidan mahadsanto maxaawiin ciidan dhawaayana insha allah alin marlamaan kamanesdhibaanamaxaawiin dowlad waxaan kuwan shacabkii wadankan wadanqobada ciidan dhawaayana ciidanka faraxsanna soo dhawo marlamaan saddex dhawaa lahaa
guulaysadkii usika guulaysadii mahun lan tartami guulaysadii mahun laakiin tan un isa saarani en tan mahayna lankii irinka leeri ho aad irinku maabawiden uu ka xibanto wala koosiya oo aad uu ka en ka anfacaasa leeri irinka intiisu hataa jaay bisin wal kale ka xisaabtami jiiga fiirsada ay ahay riidan jiirta la koosii doone garab kuwa en kibraaga la kasii doone adma aama doonte lahay irinkii madiisu kooy lankii mayleysi en dub irinjareedka dub irinjareed mayleyna en seente hortiya en waxaan onahay bowlada intii liindeerna ah dubarinjareed hubinta aanu filadaa taag mahayneer horta tookadun un en ti unu filadaana taag mahayne laakiin wali unu ka tartagnin ninka guulaysanin ma aragtaaye en wal shay belew en may baa kale ee ka lahaa simbere walaaladay ogaadeen ani onay unu meelilaynin ku ka toosanayne soomaali kursidaas aan dhaheeyo meel kasta binu ku galo korn en laakiin tuku hor iyayka dhegi iyayka dadka dhegi usuni buuda iyayka ka dhegi mayareena maari haaramuta ka goog deer en ani onay unu meelinay en riyumaha riyumaha haa baarlamaan ayoo leh awkan ma ku deerna taas soomaaliya ena soomaali maybu ah lankastiyaab xibinta gurigaas cajal haata u laba mila ido kuley laakiin tan haddii uu aan tartagnay ka guulaysanin ee maaragtaaye lan soomaaliya ee guulaysadi een maaragtaaye lamaadi lamo dhalateena ma lamaadi lamo dhahalka doodi dhalateena anigna doyaleri een guulaysadkiisa ka guulaysadi kama hadsanyi waana een maaragtaa ilaahya kama hadsan laakiin hibanta tangeedaha lehnin goonahan anig lahayna walaaladeyna ka xisaabtameen wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillaah eedeedan ka faraxsana doorashadii shalay dhiiday gudoomiyaha baarlamaanka eedeeda ha dhawaaya master jawaare milaha marlabaanteeda ka qanacsana ha dhawaaw gacmo furan ka dhawaa lahaa shaqo wacan doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya landooradii maxamed sheekh cusmaan jawaari yahay tito guud ahaan bulaha ku dhawaaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
dhawaayaha barnaamij kulanka warsanaya khiyaaraysa deerni hamiin falyaawada siinkulana qodobkii ee barnaamijkuna qaadaana dhowko waliba markaasi isnagadaya guddiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka baaya waliba geeg iyo kulanku waleedna gudaha magaalada baydhabo taas ayaan ku hadlahayn sida markaasi wallandeer sii lahaya shacabka bogtaaleha deeraha ee magaalada baydhabo haddabaano iyo armoosiliba armo kaleed ku hadlayaan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله geek wali ilaahay mahadiisa walin iska koynay ee muddo ku badan muddo badan kubacda abaabul lugadi may suubinay guddi oo gurmadka abaaraha leeraw inkastoo guddiyo badan jaraan markii uun aragnayni hal guddi ilama guddi inka filanayna yaa may suubinay guddi oo ku kooban ganacsatada guddigaas oo linka gargaarow dad ka tabaalaysan dad jiringa ka jara dad baahayto ka jara ee oonga jara walkasti jara marka may go'aansanay ini oo guddigaas abaabulna ganacsatada degmada baydhabo ku kooban marka guddigaas wali ku kooban yahay ilaa tomiyo saddex qof ee guddigaas wali diyaarinayaa inaysu dadkan gargaara guddigaas tumisa diida ee wali guddoomiyin ah maxamed cabdinuur guddoomiye ku-xigeen waliin ee sheekh ibraahim macalin muudey cabdulqaadir xasan habeyna afayaawn xubno wali ku mid ah daani cabdiraxmaan shariif maxamed axmed mukhtaar maxamed mukhtaar cabdiumanur cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi bilis cabdirashiid aabow aanoy cali injineer axmed maxamed aadan xaaji eeney sheekh ibraahim cali cabdi nuur cadow wabilahi towfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولاليال إن ليلة إن صدل الشاقي إن مانتا إن تاريخ ذا إيا واللحصي ما نمويمو ويكتلقى لنا إدواتنا كجرت جيتا إن بيلوغا إيقارشة إنيقون أنصرنا أنكنا ريتي واجبنا سارمو إن دوما كوقف سدوكرنا لقوما كوقف سدوكرنا مكوآمو سدوكرنا مكوفتح ذكرنا إن إلهي وين ليا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى إنه الإسكال ما يسنى إلهي أنا أمرها يو إلهي أنا يشاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإري والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مركا إخواني في الله إنه أنا تكون إباتي سنجيكا مقالة باهي كجرتا أونا كجرة شنبيونا كجراعي لواتوين بلن أو رنتي قفكم مسلمك إيمانك لأسأل anku aan sokornay usanku fadheedo korna iyo wadanaan ku dhigahayo runtii way inka talagalnay inay guud ahaan bulshada noocyada shalgajiisa inka ahaan ganacsatada weyn ee yarba haddii ilaahay ara way fadaane haddii ilaahay ara nuuna iska talagalno jeebkaana ka talagalna bilaawna haddii ilaahay ara abaabulka una bilaawna tabarucaadka una bilaawna haddii ilaahay ara runtii jaaliyadoo dibadda jaraan wadankan andhaladii mise guud ahaan soomaalida muslimiintana waylanaa iyona indhagoonihan iyo fiiriyaha ka talagala deegaankan way awalan bilawga le oo una ka bilownay warkan baydhaw dibna beyrod halkan oolaa ka bilownay ganacsi nooc kasta la haadoy way ka talagalahayn jaaliyadaha walaaloa ee banaanka jiraan ka talagalahayna guud ahaan soomaalida muslimiinta waylanaa dhibaatayaala aradan shubliinku era korna ikhwaani fillaah way ina una dadka bulshada rayidka oo is abaabuliya ina ganacsatadana sidii sheegay culummadiyo akhyaartiyo indhaargarasho wa ina saasa fadaan uno ilaahay inka dhowaadaan ilaahay daraajis sirne way fadaane arrintu haddii ilaahay arran waa ku qawan ilaahayana tala saaradaana marka waylisin lanaa nan walba ona dheegahayo ona argahayo codkaana deeri ilaahay daraadiis ka talagal ini ad warkujaysa dhibaatadan kudhigahaysa gobolkaan iyo agaarshe ikhwaani fillaah ilaahayna maalinta qiyaami ambasidaas ilaahayna ka abaalmariye hada wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullah ay tahay labaiyo tobanka bisha janaayo laba kun toban iyo toddoba ku beegan waxaan halkaan isugu nimid in aanu ku dhawaaqno oon aan dadka u caddayno shirar badan oo muddooyinkii dambe soo socday ay lahaayeen ganacsatada iyo indheergaradka iyo culmaaudiinka iyo aqoon-yahanada gobolka baay dadaal fara badan kadib iyadoo la eegayo xaaladda maanta taagan yaa waxaa soo baxday in la sameeyo guddi ganacsato iyo aqoon-yahano iyo culimo ka kooban guddigaas oo maanta loogu dhawaaqay oo la shaaciyey xubnihiisana sida uu guddoomiyaha sheegay ay yihiin haddii la yidhaahdo waxaan rabnaa in allaalayo intiina maqlaysa ammaanna codkeenna uu gaarayo guddiga isaga ah oo taakulaynaya dadka walaalahood ah soo barakacay inay la soo gaaraan hiil iyo hoo qof waliba maanta waa ujeedaa wax dalka ka jira haddii ay noqon lahayd dhinaca yacni biyaha dhinaca raashiinka dhinaca daawooyinka iyo dhinaca daryeelka guud runtii guddigan wuxuu ka damqaday diifta iyo dhibta faraha badan ee dadka muslimiinta walaalahood haysta waxaa la dhihi jiray waagii hore wixii dhiig lahow kaca maanta waxay taagan tahay wixii dhiig lahow kaca wixii iimaan lahow kaca wixii damqanayow kaca ummadda muslimiinta ee hayaanka ha loo kaco ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naga abaalmarinayaa adduuniya aakhirada waa nagu dhowrayaa waxaa ballanteenna ah in lala soo xihiiro guddiga isaga ah akawnada shaashadaha ku qoran iyo ciwaanada uu leeyahay annaguna waxaan ballanqaadaynaa in allaala inta ilaahay gacanteenna soo gaarsiiyo inaan si sharaf leh oo xushmad leh oo ammaano leh aan u gudanno jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aanasey weliba hayna guddiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka baay iyo geeg kulanku waladan gudaha magaalada baydhabo islamarkaasayna iyo ku hadlayn sidii markaasi gargaar landeersi lahay dadka bogtaale oo deerahay gudaha magaalada baydhabo haanase yoo ku qahayaan ama iyoo ku horoorahayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ku jarta abaare eedan daran weli barnaamijka kulanku warsan iyo akhyaaray ku gudi jarna
electronics stationery and cosmetics saldhiggii baahidaada surankaa dumarayday suubaney mataqaan hadalka adoo waxba soo heensin kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan saal electronics stationery and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada saal electronic stationery and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationery oo ay ka mid yihiin computer hb acer tushiba iyo del iyo mobeelada noocyadooda kala duwan not four not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka cosmetics-ka aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shali lingi romance happy one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleoo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationery cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir waxay intaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberli xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberli xaalshan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed حبيبنا أمسكا طيبا أمسكا طيبا أمسكا طيباونا لدرى المعالي
haweenka dambe barnaamijka kulanka warsan iyo akhyaaree sideerna idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee kula darartan meelwalba siroogtaan akhyaaree weliba oon hawada siin kulanaa hamiin fayla qodobkii ee barnaamijkana weliba markaasay usoo nagadaya jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya weliba markaase iyo ku hadalana abaaro ku teegan koonfur galbeed soomaaliya haddaba doorsi ay ku leeyihin ama markaasay meen qowda koran jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya dadka ka dhibaataysan magaalada baydhabo axmed cabdi aadan oo kumid eh dadkaha kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasayna banaanka jarya weliba markaasay laku waraysaday doorka iyo kuleyin intii markaasay iyo gurmadan shacabka ka dhibaataysan magaalada baydhabo haddii iyin jaaliyadda ka maqan gudaha ama dalka binaanshe
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إيدي إيدان كدو وريا آن وريا كل سؤال فايلوهاي أوارتا أرلادي كجرت لانكستبا أرغوهاي أنا سأدا كورقة طونا ميل عرايو سهيئات تاها جرتي فونديشن لعراوة جرتا أن دادك انتيو بدن كل تعاوناتك ولا يو ديبو كران ديبان ويلنا ولي كل دررت إني دادك لنقرقار jaaliyadda koonfur galbeed dibadaha ka nool wala bilaabeen laakiin ma dhammaatiran weliba ku codsaday inay barnaamijka usuga aragday eed an wadan oo aan ku caajisna taha jarati foundation inta ka taale taaha jarati foundation weli ka taale magaalada baydhabo kolay hay-ad kolay shacbiyad ah oo lagna intaa kulayana oo meel eraayaysa ku shaqeeyaysa magaalada baydhabo okay markum isin haddii isin itin gaariyadii oo banaanka roogay wayba inta badan lasiin ka eedayayn ha in isin deegaanadii walba inayn qabadaana oo hindho ku fiirsadaasan dadkii oo tabaalaysanaay beesan ilaahay singili oo beesa haysatan markun dad oo dadka kiiyo un kunhaana may laka tilmaami karo may lasiin ka tilmaami karo wallaahi mayl eraysa weliba arankayeeda aanu ku lahaa dadka ilaahay walan dhiibi inayo wal sadaq haysadan xaalada tan hata aragday gobolkaas ku jarta ma ah xaalad koleyba oo laiska fiirsadi karo bini-aadanaba heerkii inka koraytiya gobolkaas hata ku dareerta xooligii dadkii iyo dunyadiiba yaa asiibtay heer hata geega lalax jeclaysada maal adduunyo mal roogo lan walba walaagay usu taro koro inay taro taro aragday koleyba anfura jaaliyada koonfur galbeed an dhalatay sida jaaliyado kale oo soomaalida kala weelaayaan iyo ku dheeraytaba inay suubiyaan ini dadkaas aragday gurmadan yaa koleyba ku codsade dhaliilo la hajeediyahayna koleyba jarta dadka markii abaarka dhiida gobolada kale soomaaliya maxaq ahaayaan meeliyo iyo roogayaan dadkun oo reer koonfur galbeed abaar hooba ka dhiida sababtii oon qahaayaan oo hamaran kooyaan mayad ha taas weliba sheenase weliba ka alase dadkii ken iniyo n awaawulahayn n awaawulanayn masiibooyinka madidhiyayan oo kale masiibo kasta ilaahay hasheena laakiin weliba aan baahayaa inay mar walba lagu foorjignaado may dhii karo oo aragday masiibadeeda se aragday laniska gargaari karo ama se walanqobdo karo inay sanad kasta awaarmadidheeda lay aragday lisla kaho ama la shal rooro lay ma maa inay aragday haata weliba laha taas weliba ka dhiiday maamul xumo maamulka jara laakiin sila fadaay man shaqeeya okay eh, eh, dhinaga eh, jaaliyado kolley waray raasi ku erti araga haya ee maamulka koonfur galbeed iyo night how meel ray xildhibaanada iyoon reer koonfur galbeed ee haan koonfur galbeed ka jaran iyo haan dowladda dhexa ka jaran iyona ma inka baaqas haa weliba aan ka baagay dhammaan guud ahaan shacabka koonfur galbeed iyo maamulsho iniyo dadkan gurmudan olilera ceeblanka indheera ka dhiyaas mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada koonfur galbeed haan federaalki haan maamulka koonfur galbeed dadka isan wal inaga tanya dhibka haysada ini maylerays dadkan god i goofmeeli isan ingala kortan ingalan ingalan si dadkan lansamata bixi fadi xaaladiyo ka jaraan lanku gurmuda fadi maylerays geega ini lista caawina beesa shaleedii lisyaw maya xataa dhibka meelo ku jira ini isan ku damaqdaanoo ku hadalaan oo caalamkana an sheegdaan qaabkii lanka gurmuda fadi dadkan yasin ku adsadaan shacabkana koley wali eed iyo eedanka faray iniyo walaaladii oo dhibaataysan qaabkii lanka gurmuda faday lanka gurmuda faday lamboli usahay siduusi dhiibada kan gudaha roogi kan banaanka roogo roogaba insha allah iyada kiin fahami ee dhiigahaytan ee ardaadii dhibaato eed an fara badan iyo ka jarta dadka kiikin dadka kiikaana dadkii kaanayow dadka dhibaatada haysata way baaballantaan eh lan walba meel isku roogo ini dadka kiikaana dadka kiikin una caawinan kulligaan una taw weliba weriyooli ka daray awaarto tan hata soomaaliya ku dheeli ama aragday qeybtan koonfur galbeed hata la sheegahay oo ku jarta awaaro soomaaliya burburka intii aragday laka jari hamartiti inkaxumayta heerka inkaliidatiyo marahayta iyo laka tilmaamo awaarto tan inay hata inay dadkan goboleedan andhali andhaladii markasta rooro fadan ama xamar iyo jidite ka baaba'a fadan inay laku faylayen oo hata hata bilaaw ata sheekadun lamba wali taraw inay usatara oo aragday dadkan meelitiyo lakahaaya oo walanka tara laka qoodaya biyo iyo walba la aragday oo lilan tara koro laka caawiyo biidn illah
dhegaystayaal kaasi waliba markaasi axmed cabdi aadan oo ku mid ah dhallinyarada koonfur galbeed islamarkaasina wadamada banaanka ee jiran uuse ku hadalaya awaaro koonfur galbeed soomaaliya sidii markaasi lanku qayb qaadan lahaye guud ahaan waliba akhyaaray intaa gabgabayna barnaamijka kulanku warsan oo midnimadan isinkula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka oo nimadan waliba siin saaray islamarkaasi intaasiinku jeediyahay anagoo saaxiibkiisa sida cali muuse maxamed adeera dhinaga farsamada salaaqays iyo infarsameyntii barnaamijkan lamid reedan kulmaana waliba siinku tabaanay sidaasi amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
warsan iyo weersan isoo waxay warsan iyo weersan isoo waxay
bildeediya tumiya fardeertay nuursanaha diyaadiya daafo adduunka ii dalkan walaayikadhii degdekayn degto dhiguntay warsan daaroy warsan raadiyo warbaahin dadaaliyu binaanka iyo guda wararkiin
Thank you.
iyo webiyaha burzada wahlkiila barde in lagu guriyo dhexbaytamo
haato dhegeystayaal meelihiisuna dhow wimsaytan waliba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m c tbc dhibisan laba megahertz oo gadaama magaalada baydhabo ili deegaanada tuulooyinka hoosooyan akhyaane meelool bisiroogta waliban hawada siinkulanaha miifayla guud ahaan waliba intaa gabagabeynaya jadwalkan idaacadeed oo hanay bilow saacada markii hayti liitisa duhurnimo intii beriyey tumila masahranuun reedun kulmaan waliba sidinku tabaane sidaasi ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
san alla ni bariisiya warsan alla ni dheejiya waasan alla ni bariisiya warsan alla ni dheejiya waqtigii shan hooydaaniyaa li deere waqtigii shal hooydaan yaali deere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal Waqtigii shalooydaan yaali deere. Waqtigii shalooydaan yaali deere. Walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundurma caafimaade walaalayaal hundurma caafimaade walaalayaal hundurma caafimaade walaalayaal hundurma caafimaade walaalayaal
shabakadda warbaahinta warsan
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير